قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
waxay yidhaahdeen xurmo oo dhan adiga iskale allow oo ceeb iyo nuqsaan ka hufan ma lihin cilmi aan ahayn waxa aadna bartay hubaal waa adiga wax kasta ogaha xakiimka ah